You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
jaaliyadda waxaan kala kulmay soomaalinimo iyo soo dhaweyn aada u sareysa oo runtii aan aada ugu diirsaday ana ka dhadhaminayay ama aan ka arkayay soomaalinimadii soomaaliya aan ku ogaa soddon sano ka hor ayaan kala kulmay melbourne ilaa iyo soo dhaweynteedii ilaa iyo xafladii dhacday ilaa iyo haddoo la joogo waa garta guud ahaan australia maxaa ka aaminsaneyd eh, hadda kahor maad imaan baan islahay waa markuu ugu horreysay maxaa ka aaminsaneyd iyo sidaa u aragtay hadda Een, runtii australia dee horta meel fog bay ku taallaa ee adduunka meel ka go-an bay ku taallaa Een, wadan degan oo soomaalidu ay degan tahay waan ogaa inuu yahay laakiin soomaali een, inay saas ula qabsatay wadankiio integration intaa la ego aada u fog ay ku samaysay Een, ma filaynin waxaan islahaa waa meel een, si kala ah laakiin aada iyo aad baan ugu riyaaqay siday hadda soomaalidu ula qabsatay wadanka waa garta laftigaagu qurba joog baa tahay oo maraykankaa degan tahay hadda waxaad u tartamaysaa xilka madaxweyne ee maamul goboleedka puntland Eh, maxaa kugu dhaliyey inaad xilkaa u istaagtid Een, xasanow een, waxaa igu dhaliyey wadanka een, adigu muddo laba sana iyo barahan kasoo shaqeeyey Een, waxyaabo badan oo aan markaa u arkayey in wadanka ay u qabsoomaan oo daruuri u ah jiritaanka een, nidaam dowladeed oo maqan baan arkay Een, waxyaabihii igu dhaliyey marka waxay ahaayeen in aan wax ka qabto waxyaabahaas aan isleeyahay marka ama waa laga elduufay ama waa laga laga seexday ee daruuriga ah oo basic u ah een, jiritaan dowladba inay jirto iyo nidaam dowladeedba maxaa ka mid a waxyaalahaas aad is- waxaa ka mid a een, dunida waa og tahay een, dastuurkeena puntland waxaa ku qoran in muddo saddex sano gudahooda ee waagii la aasaasay 1998 een, dib loogu cesho dadka een, one man wabood inuu dhaco oo kasoo bilowday degaanka degmooyinka sida konsoladooda inay soo doortaan gobarnaral doorto dowladda dhexe ay doorto in dowladda dib loogu cesho shacabka ayaa ugu qorayd laakiin waxaa u ag- waxay u eg tahay hadda aan mu- u muuqataa in labaatan sano dabadeed weli aan ku jirno waxa aan federaalka ku eedeynan oo four point five ka wax lamid a inaan anaguna ku jirno waa garta maxaad isleedahay marka eh, dib u dhacaas maxaa keenay Een, baaritaan aan sameeyey beri aan hay-ad aan geeyey puntland een, 2014kii 15kii 16kii een, waxyaabaha aan juhdiga saarayay bayba ka mid ahaydba in een, aan aan ogaano waxa kalifay in dadka dib loogu celin waayo lahaanshaha dowladda waxaana ahayd inaan ogaanay een, war ma dowladda een, ka seexatay ma shacabkaa diidan Een, ma dalal shisheeya ayaa gacanta kula jiro oo diidan Een, intiiba waxaan ogaanay baaritaan dheer iyo workshops aan la samaynay qolyaha baarlamaanka een, ardada jaamacadaha xukuumadda rag ka tirsan een, ururada bulshada in haba yaraatee shacabku uu diyaar u yahay in ay dhacdo one man wabood oo xuquuqdoodii ah ay soo doortaan dadka ayagu ay doonayaan waxaan kaloo ogaanay in dowlado shisheeye ayna gacanta kula jirin oo xataa lacag u taalay dhowr milyan ah markaas een, oo lalahaa qabta Si- waxaa noo soo baxday keli markaa in mar keliya la isku dayeyba in een, arintaas la- een, laga shaqaysiiyo waxayna ahayd xilliga een, cabdiraxmaan faroole oo adigu sanadkii ugu dambeeyo asaga loogu daray lixdiisii bilooda ugu dambeeyey inuu uu- uu sa- uu yidhaahdo waa samaynayaa Een, wixii fashiliyey taasna waxay ahayd een, dee, dowladdii iyo xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo gobornaradii wixii oo dhan baa waxay noqdeen hal xisbi oo uu markaa madaxweynuhu watay kolka waxaan aragnay in haba yaraatee aan loo dhaqaaqin oo commitmentigii dastuurka ku qoraa aan la fulin waa garta marka taa laga reebay in dadkii aan codkii lagu celin oo dadku aysan waxba hadda soo dooran labaatankaa sano maxaa kaloo aad isleedahay waa ugu waaweyn arrimaha horyaalla puntland Een, horta nidaamka ugu weyn oo nidaamka waa inuu dadku u dowladda leeyahay yaa leh wadanka wadanka shacabkaa leh Een, shacabkii hadduusan marka waxba soo dooran karin Een, arrinta kale oo aniga een, aad iigu dhalisay ee, waxaa weye rule of law sharciga oo aad u hooseeya oo aad arkaysid een, hay-adihii dowliga ahaa oo saddexdaha ugu waaweynaa oo aan functional aan shaqaynaynin Een, hadday ahaan lahayd een, sharci dejintii furintii iyo cadaaladii oo isku qoofalan oo een, aan lahayn separation of power iyo inay isbaalisgareeyaan ismiisaamaan een, isku ee- shaqada ay isku qoloba qolada kale ay ay ay ay ku jeegarayso inay meesha ka maqantaa taas hadday dhacdana waxaa weeye waxay noqonaysaa guri qof leeyahay oo de qaranna guri qof leeyahay oo iska maamulan karo ma noqon karo waa gartay eh, labaatan sana hadda ay maamul goboleedka puntland jirtay maxaad isleedahay way u qabsoomeen waxaad sheegtay waxyaalahaad isleedahay waxbaad ka qaban kartaa ama way dhiman yihiin maxaad isleedahay waxyaalaha ugu waaweynaa u qabsoomo yihiin runtii puntland wax badan baa u qabsoomay labaatan sanaa la jiray dadku gacmaha ma laaban wax badan baa qabsoomay wadanku waa dadkii waa dhistay infrastructure baa samaysmay laakiin muhiimaddu waxaa weeye waxa qabsoomay waa wax wakhtigeediina in uu qabsoomo uu ahaa waxyaabaha kale oo naga maqan oo ah basic jiritaankiiba dowlad ay ku jiri lahaydba hadduu kaa maqan yahay waxaa weeye iyaduna ay dhibkeeda ay leedahay haddaan ka soo qaadno corruptionka puntland iyo soomaaliyaba maanta isuma sheegayno corruptionka meesha uu taagan yahay heer waxaan joognaa aan marayno aan leenahay madaxweynuhu ninka tartamaya meeqa milyan buu wataa shan milyan ma wataa siduu u gato lixdan iyo lixdan daacadeer waxaa weeye shacabku iib ma ahan dadkuna iib ma ahan dhulkuna iib ma ahan corruptionkuna hadduu halkaa marayo wuxuu noqonayaa meel ay waxba ku jiri karin bay gaaraysaa lebalkii ugu hooseeyey ee lagu wada joogi karay ama uu ku jiri kartay dowlad baa la marayaa korkaa wax badanna waa qabsoomeen wax badan oo hadhisana waa naga maqan yihiin musuq maasuqaasoo kale maxaad isleedaha waa laga qaban karaa dad baa aaminsan dhaqankii soomaaliduba qeyb ka noqday oo xildhibaanada diyaar bay u yihiin musharaxii inuu bixiyo diyaar u yahay odayaashii dhaqanka oo xildhibaanada soo xulaya diyaar bay u yihiin inay lacag qaataan waxayba iska noqotayba dhaqan imisaad haysataa haddaad rabtid inaad madax noqotay waa dhaqanka ugu xun weeye waana meesha ugu liita oo bini aadanba gaari karo hadday halkaa marayso oo ay wixii ay dhaqan cultureba ay noqdaan sida dhaantadii dhaantadeennii iyo wixii dhaqanka noo ahaa oo kale hadday noqdaan corruptionka intaa la eg dhibkiisuu leeyahay waxaana cad in uu ku dambeynayo wax burbura oo markaa dhib weyn saameyn xun u geysta ummadda waxaa looga bixi karaa waxaa weeye sida aan kuu sheegayey in sharcigu sarreeyo saddexda hay-akal ee dowladdu ay leedahay ay ka kooban tahay inay isbaalis gareeyaan isjeegareeyaan in maxkamaddii dastuuriga ahaa la magacaabo constitutional supreme court oo qaban kara qof kasta oo waxgeysta in la sameeyo anti corruption saar oo la diriira musuq maasuqa oo madaxa soo qabta qof kasta oo geysta electionka ku dhaca in laaluusha la baxo waa fraud weeye waxay la mid tahay adduunka waxyaabaha ugu waaweyn oo crime oo ummad loo geysto in institution fraud lagu sameeyo ayuu ka mid yahay kolka arintaas waxay u baahan tahay isbedel shacabkana arintaa in la geliyo ah iyo isbedel siyaasadeed oo loola yimaado oo ka saara ummadda corruptionka noocaas oo kale ah waa gartay puntland waad ka soo shaqayso dhowr sanad joogta sidaas sheegtay markaad dadka la kulantid oo shacabka ama boosaas ha joogaan ama garwe ha joogaan ama gaalkacyo ha joogaan ama meeshay doonaan ha joogeen su-aalaha ugu waaweyn oo ayna weydiinayaan waxyaalaha ay tabanayaan ama tirsanayaan oo ay isleeyihiin dowladda puntland weli may qaban oo way rabi lahaa inay arkaan maxaa ugu waaweynaa
waxyaabahaasa ugu waaweyn infact oo ah system of government shaqaynaya in ay dadku ay helaan in golaha degaanadu ay shacabku soo doortaan meerkooda ayagu doortaan gobernarkooda ayagu doortaan in cadaalad ay dhacdo corruption hadduu jiro cadaalad baan jiraynin oo meeshii cadaalad baa ka maqan cadaalad hadday maqan tahana waxaa weye ummaddu waa isnacaysaa kolka waxyaabaha ugu waaweyn oo uu dadku uu mar kasta uu hadal hayo waxaa weeye cadaalad darro nidaam xumo shacabka dowlada runta markaan kuu sheego shacabka puntland waxaan ku tilmaami karaa shacabka adduunka ugu wanaagsan inuu yahay waxay arkaysaa ciidamo ama shaqaalo dowladeed oo shan bilood aan mushaar qaadan misena iska ah dad degan oo leh war waxbaha dhimina waxbaha geysanina oo xataa aan hadlaynin baad arkaysaa kolka shacabka noocaas oo kale ah wuxuu u baahan yahay hogaan wanaagsan oo buuxa inay helaan waa gartay ololahaagu inta badnaa hadda bilihii u dambeeyey wuxuu ka socday qurbaha oo aad soo martay dalal badan qurba joogta laftigoodu waddanka maxay ka aaminsan yihiin maxay rabi lahaayeen inay arkaan musharaxaan maxay tale iyo tusaale ku siiyeen maxay kaala dardaarmeen
waxyaabaha ugu waaweynaa oo shacabka intaan dhex marayay ama north america iyo yurub iyo africa iyo australia hadda aan joogo ay dadku ka hadlahayeen waxay ahayd sidii cadaalad loo heli lahaa waxaa ka guuxaya guux aan hore u jiri jirin shacabka reer puntlandna maanta oo ah in la helo isbedel hogaan cadaalad leh oo ay shacabku ay maanta ay ku taamaan oo ay garab istaagaan baa loo baahan yahay waxay u baahan yihiin in ummadda laga saaro silicahaya ee dhaqaalaha ah sidaa ka warayso maanta puntland iyo soomaaliyaba ummaddu waxaynan awoodin baa lagu kalifay puntland labaatan sana jirtaa dolar baa waxaa looga gataa puntland oo shaha lagu cabaa oo ninka masaakiinka lagu siiyaa dolarna kuma shaqeeyaan in wax laga qabtay u baahan tahay oo la joojiyo in dolar laga isticmaalo wadankii in wax lagu gato in meesha taleefonka laga tuurayo dolarka laga tuuro shilin soomaaligii bay u baahan yihiin markaasaa micishadooda xataa soo degaysaa waxaa loo baahan yahay in haddii la rabo horumar in la sameeyo ama infrastructure ha ahaado ama warshadaha ha ahaado ama horumar ee dhaqaale in la sameeyo haddii la doonayo in shilling ee dolarkii wadanku lahaa la fariisiiyo oo bangiga dhexe ee puntland uu noqdo bangi dhexe oo leh divisionkii haar karasiga ama lacagta adag lahaa hadda waxaa jira in dolar uusan wadanka oolin oo usbuuciiba midhaa laba jeer diyaarada ay qaadaan dolarkii oo loo qaado meelaha bunuugta laho jabuuti ay ka mid tahay waa gartay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo puntland marar badan dabcan xiriir baa udhexeeya maamul goboleeda dowladda federaalk ka tirsan laakiin xiriirkoodu marar badan waqtiyo kala duwan buu soo maray waxaa lagu tilmaamaabaa la dhahaa laba aan heshiis ahayn haddana aan kala maarmin xiriirkoodu siduu ahaa see u aragtaa maxaadse adugu sidee ula dhaqmi laha dowladda federaalk haddii aad madaxweyne ka noqotay puntland anigu runtii waxaan aaminsanahay sida dadkua taariikhduna ay og tahay puntland inay tahay hooyadii soomaalida cusub inay tahay founderskii ama asaasaashii fikradda federalismka oo runtii ah midda keliya ay soomaalidu ay isugu imaan karto islamarkaas puntland waxaan oran karaa waa curadkii soomaaliyeed oo xataa dowladda federaalka ay ka weyntahay iska daa dowlad goboleedyada oo tan ugu weyn ee maanta ay jirto saddex sano ama afar sano iska daa kolka waxaan qabaa anugu dowladda puntland in ay qaadato roolkii soomaali ay ku lahayd oo ah kii curadnimo hogaankana ay u qabato dowladda federaalkana ay kala shaqayso waxyaabaha dhiman ee federalismka ka dhiman sida ciidamada sida loo hedi lahaa ciidamo soomaaliyeed oo dalka mathali kara in la helo waxaan ka hadlahayo oo ah in shilinka soomaaliga ah uu noqdo oo astaanteennii ah uu soo noqdo oo dolarka laga joojiya dalka in wax lagu iibsado lacag iyo sidii loo waxayn lahaa looga hadlo in resourciga sida loo qaybsan lahaa iyo federalismka dhamaystirkiisii in lagala shaqeeyo anugu waxaan aaminsanahay soomaaliya inay soomaaliya tahay haddii meel soomaaliya ka mida ay dhibka jirana dhibkaas uu meel kasta gaarayo in la taakuleeyo dowladda federaalka ah oo la eego sovernitigii soomaaliyeed wey laakiin inaan ula dhaqanno sidii gobol kale inaan ula dhaqanno waa laga fiican yahay waa gartay cabdirasaaq jaamacad janagale waxaa ka mid tahay musharaxiin aad u fara badan oo hadda maalinba dad cusubbaa ku dhawaaqayo raba inay madaxweyne ka noqdaan puntland dadku hadday isweydiiyaan janagale muxuu uga duwan yahay musharaxiinta kale
waxaan uga duwanahay anugu hadda ma arag musharax inta hadda issharaxaysay aan isu kombargareeyo aan aragtidiisa arkay ma jirin sidaan anugu hadda ilaa intaan tartamayey howlahanna waa kusoo jiray muddo sideed bilooda intaasna waa maraya wadanka anigu laba waxyaaboodba baa ii qoraa labada waxyaabood waxay ahaayeen isbedel mujtamaca ah in aan ku dadaalo in mujtamacu isbedelo oo afkaarta uu isku bedeli karo aan la wadaago aragtidayda tan kale oo ahayd in ayadana isbedel siyaasadeed oo de wixii raggii hore ku tartami jireen wax ka duwan inaan ku tartamo oo ah in aan anigu maanta aan ogahay wax khaldan oo aanan maanta kulahayn erabooraan dhisayaa oo aan maanta kulahayn waxa noocaasoo kale aan samaynayaa waxa aniga aan u socdo waxaa weeye war wixii naga khaldamay waa wax weyn waxa naga khaldamay waxa weyn oo khaldamay sidee u saxnaa maxayse yihiin maxaase lagu sixi karaa daats anigu waxa aan wato guushana waxaan u arkaa ma ahan kursigo la fadhiisto kursigan hadda saacaddan fadhiyo melbourne s b c inaan minitkan fadhiyo ilaahay baa qoray all the way from america ka imid laakiin waxaa guushu ay tahay in aan dadka la wadaago waxa jira iyo waxa khaldan iyo waxa waxa lagu sixi kara inaan ummadda la wadaago inta yar ee nafta iyo hadhay waa gartay sidaan hore u sheegay qurbijoog baa tahay xubno badan oo musharaxiina waa qurbijoog waxaa la leeyahay dareen baa wadankii ka jira ah qurbijoog baa dalkii qabsatay rofesor baa tahay rofesorada iyo qurbijoogtan badan ee socota lugajiid ama cagajiid shacabka qurbijoogtaa jira adigu ma soo aragtay mase aaminsan tahay arintaas inay jirto ma soo arag anigu puntland waa tegey muqdisho waa tegey hargeysa waa tegey jaaliyadii reer puntland oo qurbaha joogtay one bercent ma laaban oo puntland kuma laaban marka loo kombargareeyo waqooyiga iyo muqdisho waa kriimkii dadka dadka dibadda jooga ama aqoon ha noqoto ama ha noqoto in ay ku dhaqmeen wadamo aada u horumaray oo shuruucda iyo nidaamka dooliga ah wax badan uu dadku uu ka faa'iidaysan kara waayo aragnimaa arintaa horta ma aan qabo waa dhici kartaa in madaxweyne iyo laba madaxweyne iyo ay qurbajoog noqdeen laakiin haddii waxa ay halaabeen wax generalisation intaa la-eg laga samayn karo ma ahan dowladduna madaxweyne keliya ma ahan waxaan ku xasuusinayaa lixdan iyo lixda xildhibaan ee baarlamaanka ahi qurbajoog ma ahan weligoodna ma noqon intii labaatanka sano ahayd daljoog bay ahayd ayagay ahaayeen kuwii wax sixi lahaa ayagay ahaayeen qofka keliya oo marka ama madaxweynaha noqday dadka wax ka qaban lahaa oo dee lahaa inay monitor gareeyaan evaluate gareeyaan la xisaabtamaan imbeach garayn kara ayagay ahaayeen kolkaa arintaasu ma aan qabo in qurbajoogtu ay wax dhibtay inay wax tarto wadanka mooye dareen kalaa jiroo ah musharaxiintu marka ay sharaxan yihiin oo ololahooda doorashada ay wadaan adduunka o dhan bay ballan qaadaan oo waxaanaan samayna waxaanaan samayn lakiin markay xilka qabtaan nooc kale ay noqdaan dareenkaas laftigiisa ka war
dareenkaas qof kasta aragtidiisa weeye laba qofoodoo isku mida ma jiro qof walbaba wuxuu leeyahay aragti naxariis iyo cabacity uu wax ku qabto haddii aniga maanta ay wadi lahayd inaan madaxweyneha puntland laga noqdaaye noqo madaxweyneha la noqdaaye iska tartan hadday noqon lahayd aan ku socon lahaa waa dhici kartaa wax badan inaan aan ka tago oo dee wax i wadayba ma jirin laakiin aniga maanta waxa i wada waxaa weeye in dalku uu isbedel dhab ah u baahan yahay oo masiiriya waa taan qaba weeye waana waana xaqiiq in haddii la rabo puntland inay badbaado shacabka dib loogu cesho lahaanshaha dowladda in cadaaladda iyo sharcigu uu sareeyo oo la kala saaro saddexda rukun ay dowladda ku samaysan tahay in amniga puntland dib loo soo cesho in identitigii soomaaliyeed ama puntland oo shilin soomaaliga ah la soo cesho oo doolarkan ah haar karansiga adduunka ugu adag ee dadka lagu dhibayo wax laga qabto labaatan sanaa la joogaa maxaa wax looga qaban waaye micnuhu waxay ku tusaysaa rabi aragtidaasba inayna jirinba haba yaraatee ninka ugu horreeyey oo ku dhawaaqay ama aragtidaa arkayna inaan anigu ahay baraankaygana ay tahay ajandaha aan ku hadlayo Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.